taswiirta tobnaad deborah barak iyo ciidamadii reer israa'iil waxa ay fuleen buurta taboor siseere waxa ay la timid sagaal boqol oo fardooyin ah iyo ciidamo fara badan ciidamada reer israa'iilna waxa ay haysteen midiyooyin keliya debora waxa ay ku tiri baraak soco ilaah ayaa kula jiraaye soco ilaah ayaa kula jiraaye maanta waxaad yeelanaysaa guul maanta waad guulaysanaysaa baraak waa ay tagtay ciidi iyo tobankii kun ay ciidamada waa aanay weerareen sasera ciidamadeedii waa a laga reeyey dadkiina qalbigooda ayaa rugmaday ilaahayna dadkii reer israa'iil waxa uu ku amray in ay dilaan kulligood oo saseere keliya ayaa ka baxsatay saseere qalbigiisii ayaa gaddoomay oo lug ayuu ku cararay mar kale waxaanu arki karnaa in ilaahay mar kasta uu la jiray dadka reer banu israa'iil mararkii qaarkood waxa aan ku dhaacnaa dembi oo ilaahay ayaan adeeci weynaa laakiin markii aan dembigaasi ka soo laabanno oo aanu ilaah adeecno ilaahay waa uu noo taxadarayaa oo dembigeenna ayuu daafayaa oo mar walba markii ay wax kasta sidoodii ku soo noqdaan haddana waa uun ka leexannaa walaal maxay sidaasi u tahay taasi macnaheedu waxaa weeye dembi dabiici ah ayaanugu dhex jira waa in keliya aan weydiisanna ilaah inuu isaga jidhkeenna xukumo